waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali horta siyaasigu ninka siyaasigii sidiisaba awood kama dhargo oo awoodda mar walba wuxuu jecel yahay inuu awoodda oo dhan gacanta ku hayo hadday tahay mid sharci dejin iyo mid garsoor iyo mid fulineedba marka siyaasiga in laga barya ma aha in uu awood bixiyo ama cid uu ogolaado awood sida awgeed baa dastuur loo sameeyey dastuurkana uu kala qaybiyey oo division of waxa loo yaqaan separation of powers oo awoodaha loo kala qaybiyey saddex oo ilaa montesquieu iyo dhaqamadii hore iyo nimankii filosofriskii falsafadihii faransiiska iyo laga soo gaadhay maraykankuna si weyn uu runtii u dhaqangeliyey siyaasiyiintu marka inaanay rabin arintaasi waa arrin iska cad waxyaabaha rigaadiyey ee soomaaliya ay hore ula socon laadayna waxa weeye arrimaha qaarkoodoo la rabay in qaab sharciyeed ama maxkamadeed lagu xaliyo oo dastuuri ah in xal siyaasiya lagu xalinayo mar walba siyaasiguna arrimihii la rabay in maxkamadi go-aan ka gaadhana ay siyaasiyiintu rabaan inay iyagu gacanta ku hayaan ooba ka cabsanayaan baad moodaa haddii maxkamadihii iyo garsoorkii iyo maxkamad dastuurigii la dhiso in awooddu iyaga gacantooda ka baxayso taasina waxaa laga rabaa aqoonyahanka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed muwaadinka soomaaliyeed inay ku qasbaan siyaasiyiintoo yidhaahdaan xad baad leedahay haddaad wasiir tahay shaqaalaa tahay dastuurkaa kaa sarreeya haddaad baarlamaanka ku jirto waxaad tahay m p waxaad tahay xildhibaan baa tahay dastuurkaa kaa sarreeya wax walbana in xal siyaasiya lagu raadiya maaha hadday isqabtaan baarlamaanka kaba soo qaad dhexe ee soomaaliya iyo baarlamaanka jubbaland kaba soo qaad tusaale ahaan oo awood laysku qabsado oo hadal dhex yimaado ama ka galmudug ama ka puntland ama sidaad rabto meeshaad rabtaba ka soo qaad ma aha in intaad wafdi soo baxo wafdi kale uu la kulmo oo qol laysla galo oo dowlad goboleedka madaxweynaheedii iyo madaxweynihii dhexa iyo wasiiradii la shiro layidhaha arrintii xal baa laga gaaray waxaa laga yaaba arrimaha qaarkood inay u baahan yihiin in maxkamadii farageliso because awood baa laysku haysta muwaadinka soomaaliyeed baa xaqu leh intuu warqad qoro dacwada inuu geeyo ou yidhaahdo dowladda federaalku way qaldantay ama dowladda dowlad goboleedku way qaldan tahay maxkamadaasna waxay ku qasban tahay inay dhegaysato go-aanna soo saarto soomaaliyana ma hagaagayso dowlad modern ah oo state functioning ah oo shaqaynaya oo ummadda soomaaliyeed u adeegaya ma noqon karto ilaa la helo hanaan garsoor iyo dastuur oo maxkamado oo ka sarreeya isqabqabsigan siyaasiyiinta ee laga yaabo qaarkood in is-afgarad hoose iyo laaluush baa la sheegaa qabiil baa la sheegaa waxaasoo dhan sharcigaa ka sarreeya marka waxaa qasaba in garsoorkii iyo dastuurkii loo laabto marka u horreysana si dhaqso ah loolama qabsanayo oo muwaadiniinta soomaaliyeed laftoodu arrintaa lama qabsanayaan laakiin ama siyaasiyiinta laftoodu saad sheegtay hanaan dimuqraadiya kumaynaan soo barbaarin dictatorship baa ina haystay waxaan uga gudubnay civil war marka weli siyaasiyiinteennu dad isku arka inay sharciga sharcigu ka sarreeya weli ma ah intooda badani marka laakiin wax waa muddayna qaadanaysaa oo waa arrin tababar u baahan laakiin in meel laga bilaabo oo hal mar la bilaabo arrin u baahan wey waa garta haddaan usoo noqono xaaladda hadda dalku ku sugan yahay laba sanad madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo hadda jira lasoo talisay garyaqaan baa tahay waddanka waa ka warqabtaa shirkii u dambeyso madasha wadatashiga oo muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaa lagu heshiiyey nidaamka wax loo soo dooranayo konton qof inay soo doorato xildhibaankii aqal sare in la dhiso maamul goboleedyada in xildhibaanada laga keeno guud ahaan nidaamkaas lagu heshiiyey say aragtaa dabcan nidaamkaasi anigu dadkii wax ka qoray baan ku jiray aadna waan u dhaliilay sababtaan u dhaliilay waxay tahay waxay gebi ahaanba baalmarsan tahay dastuurka dastuur baa jiray dastuurkaasi labadii kun iyo labayo tobankiibaa la ansixiyey afti shacab laguma ansixinin ischool boolicia ayaa sideed boqol iyo dhowr iyo soddon qof laysugu geeyey gacan baa loo taagay hadda markaa ka horra saxiixayaal baa soo diyaariyey iyo khubaro ajanabi ah iyo hay-ad kale oo national ah oo hay-ad dastuurka loo xilsaaray dastuurkaasi wuxuu dhigayey muddo afar sano ah markii la joogo oo ku eg hadda labada kun iyo lix iyo tobanka bisha agosto in la helo ama la gaarsiiyo qarankan hal qof iyo hal cod oo qofka soomaaligii uu soo doorto cidda u matalaysa baarlamaanka arrintii ma suurtoobin eeddeeda yaa iskaleh yay ahayd mas-uuliyaddeeda inay soo diyaariso maxaase mar walba loo samaynayaa hanaan cusub oo sidaad sheegtay madasha wadatashiga ama national leadership forumku maxay tahay sharciyaddeedu xaggey dastuurka salma ku haysaa dastuurka ma ku leedahay qodob bannaynaya ama awood siinaya oo dastuurka ku jira maya waa siyaasiyiin isku yimid wax alla waxay kaga duwan yihiin saxiixayaashii hore ma jirto waayo ee awoodooda ma naqaan siday u qaybsan tahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada ama dowlad goboleedadu awoodoodu si ay tahay ma naqaan waxaa dhinac ka fadhiya international communitygii waxaa dhinac ka fadhiyaa lagu leeyahy xildhibaano kale oo mataqaana baarlamaan ka socda maxaa loo diiday in baarlamaan baa inoo dhisane baarlamaankaasi uu soo saaro electoral logii ama xeerkii doorashooyinka oo ku salaysan dastuurkeenna in baarlamaanku ka doodo halka madal lagaga doodayo siyaasiyiin ay fadhiyaan xildhibaanadii dalka ayaa laba boqol toddobaatan iyo shan baa jira baarlamaanku miyuu ka doodo laakiin dad badan baan cabdixaabe adoo mahadsan dad badan baan xildhibaanada hadda jiro laba boqol iyo toddobaatan shanta u haysta niman laaluus lagu soo doortay nimankaaba qabiilla madaxa ka soo taabteen kalsoonida loo qaba xildhibaanadaas haddaad fiirishid dalka guud ahaantiisa waxaa la dhihi karaa aad buu u yaryahay sidaas awgeed inay wadanka wixii ka dhici lahaa iyo madaxweynihii iyo dowladdii nidaamka soo doortaan dad u qalmaba maaha dad baa aaminsan dhaliishooda way leeyihiin xildhibaanadeennu dhaliil way leeyihiin shaqadii laga rabay iyo hufnaantii iyo sharci dejintii laga rabay ma aanay fulinin laakiin way ka waa dad isfahmay oo tababartay oo qaarkood sidaad maqasheen kutladay samaysteen siyaasiyiin waxay noqdeen afar sano soo wada shaqaynayey tababaraa bannaanka loogu diray way isfahmeen way ka fiican yihiin qof cusub oo four point five un lagu soo dooranayo oo hadda yimid oo laga yaabo inaanu tababarkaa iyo lahayn taasi waa mid oo anigu waxaan qiimaynayaa khibradda iyo experienceka ile waa mid ta kale nimankan hadda dowlad goboleedada madaxa kay madaxweynayaasha ah iyo madaxweynaha federaalka iyo intan hadda hanaanka doorasho dalka u dejinaysa iyo shan iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan meel fadhida oo soomaali oo dhan matalaysa qabaa'ilkeedii kala duwanaa iyo shan shan ama lix qof ama toddoba qof oo meel fadhiya oo iyaga laftooda aan direct vote lagu soo dooranin oo aanay ku jirin cid inta loo codeeyey ee muwaadinka soomaaliyeed aanu u soo codeynin midkeebaa sharciyad badan midkeebaa more open ah midkeebaa laga yaabaa inuu u dhow yahay in uu noqdo mid ka turjumaya rabitaanka shacabka soomaaliyeed wax berfect yihiin ma jiro baarlamaanku berfect ma aha anigu dhaliil weyn baan u qabaa shakhsiyan waanan qoray oo wax badan baan ka qoray baarlamaanka laakiin waxaan qabaa inaan aaminno hay-adaha inoo dhisan oo aan tijaabinno oo aynaan ka filin meel aanay gaarsiisnayn baarlamaanku ma laha weli awooddii la rabi ma laha laakiin sharciyad wuxuu leeyahay maanta qabaa'ilkii soomaaliyeed oo dhan baa fadhiya oo meeshaasi lagu matalaya saxiixayaasha laakiin nimankan ama maamuladan dowlad goboleedada kumay imanin doorasho toosa ta kale maamulkooda hoos uma degin weli oo meelaha qaarkood xataa ammaankoodii baanay gacantaba ku haynin oo al-shabaab iyobaa ka taliya ee gobolada qaarkood marka iyaga laftooda awooddoodu awood sharciyaysan oo ama habkii lagu sameeyeyba ha noqoto ama habka hadda ay u maamulayaan goboladaasba ha noqotee sharciyad dhammaystiran iyaga laftoodu ma sheegan karaan oo sharciyadoodu way dhaawacanta oo aad bay u wiiqan tahay marka anigu muwaadin soomaaliyeed haddaan ahay waxaan dhihi lahaa war baarlamaankaasi maanta gudaha inoo fadhiya ee dalka fadhiya ee waxaban qoray anigu ha loo kordhiyay ahayd markii hore haddiiba looga guuraya four point five kale haddiiba kan kan inoo fadhiya four point fiveka aynu awood siino ilaa uu ina gaarsiinaya muddo laba sano gudaheeda one person one vote oo degmooyinka doorasho laga qaban kara laga qabto intaa ka horeysana maxkamaddii dastuurigii uu inoo dhiso axsaabtii faraha badnaa la dhiso hay-adihii madaxa bannaanaa la dhiso la abuuran hanaan dowladnimo oo siyaasadeed marka waan kugu raacsanaya dhaliisha baarlamaanka laakiin anigu sidaan qabo waa waa waxa keliyan haysanno waynu canaanan karaa laakiin baarlamaanka keliya soomaali maanta ka dhex muuqato dhammaanteed dhammaanteed waa kaa inoo dhisan wey waa gartay xilliga yar ee haray hadda waqtigii doorashada la qabtay waa augost ma foga doorashadu ma dhici kartaa wax xalaalana ma ka soo bixi karaan bay kulata isbeddel baa dhici doona anigu kulley sidaan qabo waxaana qasbaya talada soomaaliya dhammaanteed gacanta inaga inooguma jirto ama madaxweyne aan ahaano ama madaxweyne goboleed ama baarlamaan ee ajanabiga iyo dowlado shisheeye iyo baa inala wadaaga oo been lixaad lagu magacaabi kara haddaad rabto waxaa jira soomaaliya dana fara badan baa laga leeyahay marka in wax uun isbedel noocuu rababa ha noqde eh weliba ku salaysan hanaankaa hadda national leadership forumka ama madasha qaran ay soo saartay baa la isugu dooran doonaa baad moodaa dibudhac inuu imanayaan u malaynayaa hadduu u bato noqonaya bilo oo laba saddex bilood uu dib u dhacayo waa dhici kartaa laakiin sanadkan lagu jiro waxay u badan tahay haddaanu isbedel kale imanin inay doorasho dhacaysay u badan tahay doorashadaasina dee waaba lagu caddeeyey hanaankan hadda oo aqalka hoosena waxa weeye odayaal dhaqameedkii iyabaa soo xulaya iyagoo dabcan awood badan ay ku leedahay maamulada dowlad goboleedadu aqalka sare sanadkana waxaad moodaa in si toosaba loogu gacan baneeyey nimanka madaxweynayaasha ah ee ka talinaya goboladaasi marka laga reebo beelaha waqooyi oo iyaga iyo beesha waxaan filayaa shanaad muqdisho iyo laga yaabo in hanaankooda lagu dhammaystiro marka wax isbedel waa dhici doonaa laakiin doorasho ma aha xaqiiqatan waa ismagacaabis dambe waa selection waa wax la mida kii labadii kun iyo labayo tobankii waa uun guuldarro soomaaliyeed laakiin waxa lagu sii siqayaa isfaham iyo dowladnimaa lagu sii siqayaa waa laga yaabaa tirada soo dooranaysa xildhibaan kasta oo soo socda inay ka badato sida hadda hanaankan ku qoran kuwii hore oo haddii xildhibaankii hore boqol iyo soddon iyo shan oday ay soo doorteen kan hadda waxa leeyahay intaasoo boqol intaasoo kun inay la gaadhsiiyo tirada guud ee xildhibaanada soo dooranaysa marka waa enhansage legitimacy waxa loo yaqaano oo sharciyaddii baa kor loo soo qaadaya waxse u qalma soomaali ma aha wax u qalma ma aha waxayna ka turjumaysaa baaxadda uu leegyahay failiyarka ama hagardaamada ku dhacday shacabka soomaaliyeed mas-uuliyaddeedana ay leedahay dhammaan baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa madaxweynaha iyo hay-adaha dhammaan dowliga soomaaliyeed iyo muwaadinka soomaaliyeed ee la xisaabtami waayey siyaasiyiintiisa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dcom au xariijin soomaali